بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka ama ninka yuctiqu xoreynaayo amatahu addoontiisa suma yatasawajuhaa dabadeed guursanayo wbilisnaadi qaala xadahanaa cabdullaahi bnu saciidin abu saciidin اlashaj qaala xadahanaa cabdaة bnu sulaymaan can saalix bni saalix bni xay عن الشhعبي عن أbي بردة عن أbي موسى qال qاla رasuul الlahi slى الlه عليه وsلم wuxuu yihi nbg sl sلم man kanت lahu jaariyaة qofkay gabar yani addoon u sugnaatay faأdabahaa tarbiyeeyo faaxsana hagaajiyo adabahaa barbaarinteeda ama edbinteeda wacalamahaa waxbaro faaxsana tacaliimahaa waxbariddeedana hagaajiyo huma actaqahaa dabadeed xoreeyo watasawajahaa guursado falahu ajraani laba ajar ayuu leeyahay maxalushaahidka marka huma actaqahaa watasawajahaa ninkii addoon uu lahaa isaga xoreeyo dabadeedna guursado marka horena tarbiyadeeda ka shaqeeyey laba ajar inuu leeyahay ajarkii xoreynta iyo ajarkii markaa yacni haweentan marka ka tarbiyeynteedii iyo asturkeedii iyo waxaasoo dhan iyou qaadana waxaa kaloo xadiidkan uu tusaa haweenka in wax la baro sida looga qaadanayana waxay tahay haweenkii addoommada ahaa oo wax ka naxayo badanba aynan jirin oo iyagu markaas mujtamaca dabaqo hoose un ka ahaa haddii inta wax la baro waxbariddeeda ajar laysku siiyey kuwa la dhalay ama kuwa markaas yacni la shinsanayo oo mujtamacii markaas yacni qofka ama uu dhalay ama la dhalatay ama uu qabo ama calaaqo un la leh min baabi owlaa waa inuu waxbaro walidaalika xadiidkan alimaamu albukhaari kitaabu lcilmi uu ku keenay kitaabulcilmi buu ku keenay nuqtadaasuuna ugu keenay haddii markaa addoon haweeney addoon ah in wax la bara ajarkan laga helay midaan addoon ahaynoo qofkii nasab ahaanba qaraabo kula eh islaamnimada yacnii markaa yacnii ka muslimnimadaa markaa uu ka walaashanayo min baabi owlaa waa marka taas ayb wa ayumaa rajulin ninkii oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah aamana binabiyihi nebigiisa rumeeyey wa aamana bimuxammadin muxamedna rumeeyey falahu ajraani laba ajar buu leeyahay oo ajarka nebigii isaga yacnii risaaladiisii koog u timid rumaynta uu rumeeyey ajaruu ku leeyahay ta labaadna waxay tahay ajar ku leeyahay nebi moxamed sal ll ly slam markuu maqlayna inuu rumeeyey ayb oo waxayna xa tahay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waaaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatihi wayajcal lakum nuura tamshuuna bih ayb falahu ajraani buu leeyahay waayumaa cabdin addoonkii oo mamluukin la leeyahay addoonka oo mamluukin lahanta addaa xaqa allaahi kaasoo ilaahay xaqiisa guto calayhi xaqa alla oo calayhi korkiisa ahaaday wa xaqa mawaaliyihi dadka iskale xaqoodana guto falahu ajraani laba ajar baa isagana u sugnaatay oo laba ajar buu leeyahay qaala saalixun saalix bnu saalix bni xay waxa uu yidhi qaala shacbiyu waa sheekhiisii shacbi waxa uu yidhi qad actaytukahaa waan ku siiyey bigayri shayin wax la-aan yani qarash la-aan iyo lacag la-aan iyo wax lagaa rabo iyadoon jirin shay la-aanaan ku siiyey buu yidhi in kaana araakibu in hushaaniye kaana araakibu raakibku wuxuu ahaa la yarkabu inuu fuulaayo fii maa duunahaa wax ka hooseeyo faa'iidadan oo ka yar yacnii inuu u koraayay ila almadiinati madiina intii ka uu u aadayay yacnii mas'ale intan ka yar ayuu qofku gaadiid intuu u koroo madiino u tegi jiray buu yidhi adigana marka si fududaad ku qaadanaysaayoo iska qaada waay waxba waxba kaama raban ayb wuxuu tusaa marka cilmiga qiimaha uu leeyahay mas'alada la siinaayo iyo waxa la baraayo wax weyn inay tahay buu rabaa inuu dareensiiyo ilaa qofku hadduu iska haysta nicmada oo iska agtaa lama dareemayo laakiin marka nicmada la waayo ama ay cariiri gasho ayaa la dareemaa oo marka wuxuu leeyahy waxaa jiri jirtay dadku iyagoo intaan aada uga dadaal badan oo ka fiicnaa ayay mas'alo in sadde tan xadiidkani saddex mas'alo ama ka badan baaba ku jirto wax ka yar bay marka waxay u raran jireen madiino ay u aadi jireen marka adigana iska qaado uu leeyahay wax la-aan ku qaado intaa iskaga qa iska qaado maantana dadka waxaa ugu yar agtooda cilmigoo noqday yacni qur-aan ha la ha noqdo tafsiir yacni lafdigiisoo la qofka la xifdisiiyo macnihiisoo la baro luqadii carabigoo la baro fiqigii la baro axaadiidtii la baraayo waxaa laga yaabaa inaysan wax saas usii weyn aysa agtiisa ka ka ahayn waxyaaba aan marka inuu dheefsa doono ay dhici karta xataa inuu wixii uu ku dhumayey ah oo mustaqbalkiisi aakhiro fogeynayey yaa laga yaabaa waxyaabo sidaas oo kale ah in uu lacag badan ku bixiyo waxaad arkay dalalka isla muslimiinta meelo badan oo ka mid a ee iskoollo waxaa ka furan madaaris ajnabiya la yidhaahdo oo ay leeyihiin dalal markaas yacni gaalo ah ay leeyihiin oo ay ka furtaan ayaga manaahijta dalalkaasna lagu dhigo lacagti waa qaali lacag aad u badan waayo qof miskiina maba iska bixi karaba yaa dhigto ciyaalka dadka lacagta le ilmahooda iyo dadka madaxda ilmahooda bisaa la geystaa waana meeshii lagu dhumayey waayo weliba nacam madaarista ahliga ah ee iska lacag la-aanta ah ama yacnii diintana lagu barto ugu yaraan un iyada lafteedaba iyadoo ay lafteeda gelabgelab haddana tahay kuwaas marka waxaa la leeyahay ilmahan hadhow mustaqbalkii dalka dadka hadhow berri madaxda noqon doono meeshan kama soo baxaan ee madaaristaanay ka soo baxaan markaasaa maxaa dhacday ilxaadkiyaa ku dhex faafay marka ilaa madaaristaani diin la-aanay ka shaqaynayaan markaasaa waxaa la arkay qof aan ka bixin dalkii uu ku dhashay oo weliba dal muslin ah muslimiin ay dadkiisu yihiin aan isagoon weligiis ka bixin inuu cunug galbeedka joogo ka afkaar xumaado yani leanna afkaartu waat waa waa wax adiga lagugu tarbiyeeyo laguu sheego lagaa dhaadhiciyo waay afkaartu meel ma joogto keliya nacam meel uma gaar aha maogtahay inkastoy ku kala daran tahay laakiin afkaartii xagga taalle haddaa adugu u diyaariso cunugaaga adoo dalkaagii joogo ood qarash badan weliba kusii dhiibto khatar weynaan cilmigii iyo diintiina wax wax ku bix wax wax ku bixinaa iska dhaafee iyadoo lacag la-aan ah kaalay dhegaysaa laga kari la-yahay dadka marka waxaa dareemaya dadkii a'imadii salafka saanay waxay leeyihin marka cilmigii qiimihiisii u u barayaan ardayda ayb marka macalushaahidka uma actaqahaa watasawajahaa waayo marka xoreeyo guursada dabade dabadeedna marka baabkuna wuxuu ahaa qofku addoontiisa inuu xoreeyo kadibna uu guursado waa si waa taas marka way wanaagsan tahay ilaa markaan uu guursanayo de waa xor moogtaqof xor ah wabihi qaala xadaanaa axmed bnu cabdata qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin wahuwa xamaad bnu zayd bni dirham albasriyu qال xdثna hاaبت whو hاaبت بن أسلم الbunاniي وcبdالعزيز هو cبدالعزيز بن صhayb الbunاniي عن أنس qاala saaرت صفyة صفyة waxay ahaa u ahaatay لdxyة الكلبي dixye ayay kusoo aaday markii la qeybinayay maxaabiista ثuma saaرت لرasuuli الlahi صلى اه ل سلم baعdu dabadeed nebigay u ahaatay sababtuna waxay ahayd markii dixye ay kusoo aaday baa waxaa la yidhi boqor baa dhalayaa la yidhi qofkaani nebigayna ku habboon tahay ay ku san tahay ay ku wanaagsan ku wanaagsanaan lahayd isagii marka nebigu uga tegey marka marka isaga ma addoonsanin dabcan ma qaadanin dixiye oo waxaan ujeedaa lama uunan macaamilin oo lama uunan waxaysbaa markaa dabadeed nebigay marka u ahaatay fatasawajahaa marka nebigu waa guursaday wa jacala cidqahaa xoreynteeda iyo wuxuu ka yeelay sadaaqahaa meherkeeda sida uga yeelay marka xadiidka dambe aan ku arkayna qaala xamaadun xamaad waxa uu yidhi faqaala cabdulcasiiz cabdulcasiiz ibnu suhayb wuxuu ku yidhi lihaabitin yaa abaa muxamed abuu muxamedow anta sa'alta anasan anas adiga miyaa su-aalay maa amharahaa muxuu mahar uga dhigay qaala amharahaa nafsahaa qaala waxa uu yidhi amharahaa nafsahaa nafsadeedu mahar uga dhigay oo nafteediibuuba xor ka dhigay uu meher uga dhigay uga yeelay macnaha ama inay su-aal tahay oo qaala wuxuu yidhi amharahaa nafsahaa nafsadeeda miyuu mahar uga dhigay oo uga yeelay sidaa in ayb wabihi qaala xadaanaa xubayshu bnu mubashirin wa huwa athaqafiyu abu cabdillaahi alfaqiih altuusiy wuxuu la dhashay jacfar bnu mubashir almutakalim almuctasiliy nin aada caan u ahayo mutakalim ahayo muctasilada ka mid ah baa walaalkiis ahaa lahu fi bni maaja hada alxadiid alwaaxid ibnu maajaha halkan xadiiduu ku leeyahay ninkan xubaysh daara qutni waxa uu yidhi kana min athiqaat ibnu xibbaanna waxa uu yidhi uu ku sheegay hiqaadkuu dhex geliyey taqriibka ibnu xajar wuxuu ku yidhi hiqatun faqiihun sunniyun wa kana akuuhu jacfaru min kibaari almuctasila yani walaalkiis jacfarna wuxuu ahaa muctasilada ku ugu waaweyn isagana nin sunni a buu ahaa laba isla dhalatayna waay markaayb qaala xadaanaa yunus bnu muxamed huwa almu'dib hiqatun qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuba wa ayuub ibnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can cikrimata can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama actaqa safiyata nabiga safiyu xoreeyey wa jacala cidqahaa xoreynteeda wuxuu ka yeelay sadaaqahaa meherkeeda wa tasawajahaa waana guursaday isnaadkan saxiix waaye cikrimana caa-isha waa ka uu ka maqlay samaacu cikrimata min caa-isha qad saxa oo saxiixulbukhaariga buu ku yimid saxiixulbukhaariga buu ku yimid labadan xadiid marka ee dambe waxay tilmaamayaan caa-isha yani waxay tilmaamayaan safiya inuu nebigu guursaday uuna xoreeyey doonay ahaanay u helay waa xoreeyey waana guursaday riwaayaadka qaar marka waxay leeyihiin fajacala cidqahaa sadaaqahaa xoreynteeduu meherkeedii ka dhigay marka xoreyntu meher ma noqon kartaa cidqigu hal yasixu an yakuuna mahran cidqiga meher ma meher ma laga dhigi karaa bacd ahlilcilmi baa xadiidkan ka qaatay oo imaam axmed uu ka mid yahay ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen maya cidqigu ma noqon karo meher sababtoo ah meherku inuu mucayan uu yahay muqadarna yahay ee qofkaani qiimihiisa intou la eg yahay ma la fahmi karo ayb ilaa waxa meher laga dhigaayo waxaan dhahnay maa saxa mabiican saxa sadaaqan qofkaani marka mabiic waa u ansaxa laakiin qadarka uu yahay ma la og yahay ayb meeshaas marka imaam axmed iyo isxaaq ayagu waxay ku tageen addoontu haddou xoreeyo meher oo uga dhigo xoreyntaasi saxa alcaqdu nikaaxuna waa ansaxa caqdi yacni cidqigiina waa ansaxayaa meherkiina waa ansaxayaa calaa daahiri اlxadiid ou ku ansaxaa ayb yani saxa alcaqdu wاlcidqu iyo wاlmahru saddexdaba waa isla ansaxayaan imaam axmed isxaaq saasay ku tageen qaarka kalena marka waxay yidhaahdeen ilaa waxay ku tageen cidqigu meher inuunan noqonaynin xadiidkan marka maxay uga jawaabeen dhowr jawaab oo waxay yidhaahdeen jawaabka koowaad waxa uu yahay waana jawaabta ugu dhow oo lafdulxadiid u dhow waxay dhaheen inahu actaqahaa bishardi an yatasawajahaa waa xoreeyey shardi laakiin xoreynteeda wuxuu uga dhigay inuu guursado oo wuxuu yidhi waan ku xoreynaa bishardi laakiin inaan ku guursado fawajabat lahu calayhaa marka isaga marka waa u waajibtay korkeeday ugu waajibtay qiimo tahaa oo macnaha waxay ka dhigan tahay leeyihiin isgado camal waaye nacam oo marka uu leeyahay waa ku xoraynayaa bishardi inaan ku guursanayo ee qiimihii iyada marka qiimaheedii ayuu dusheeda ku yeelanaa fawajabat lahu calayha ee qiimatuhaa baa u waajibayso wa kaanat macluumatan qiimahana marka qiimo la yaqaan waa inta ay joogto iyadoo kale fatasawajahaa bihaa kaasuu ku guursaday marka waxaana xoojinaya riwaayadda dhehaysa fa actaqahaa wa tasawajahaa waa xoreeyey waa guursaday marka xorayntii baa shardi ku dhacday iyada wuxuu ku yeeshay qiimaheeda iyadana maxay ku yeelaneh meheray ku yeelaneen hadday marka meherkaasi iyo qiimahaasi isu dhigmaan hadhow waa isu jara karaan waa isu jaran karaan markaas yani markuu leeyahay waa ku xoreynaa bishardi inaan ku guursado isaga wuxuu ku yeelanaa qiimaheedii ila waa ka tegay iyada xoray ka noqonaysaa ma ogtahay qiimihii iyada ay ku fadhisay baa iyada lagu yeelanaa korkeeda noqonaya taas waa qodob iyadana maxay ku yeelanaya markuu guursado kabacdi meher ila meher waa qasabe nacam way yeelanaya marka iyadana meheray ku leedahay isagana wuxuu ku leeyahay qiimaheedii ay ku fadhisay ayuu ku yeelanaa hadhow marka haddii farqi soo baxo waa waa hadba farqiga meeshoo jiro ayaa lagu ayaa dhammaystiraya wixii meesha maran dhammaystiraya haddii farqi ounan soo bixinoy isku dhigmaan iyada qiimaheeda iyo meherkii iyada ay lahaanaysay ninkan kula heshiisay hadday isu dhigmaanna waa isku bedelan karaan ile dayn qofkan wuxuu ku deynbaxa wixii uu ku lahaa alimaamu shaafici waxa uu yidhi ina man actaqa amatahu calaa an yatasawajaha faqabilat cataqad waa xoroobe iyada walam yalzamha an yatasawaja bihi laasimna maaha inuu marka uu ku guursado laakin yalzamuhaa lahu qiimatuhaa waxay isaga uu iyada ku yeelanaa qiimaheeda liannahu lam yarda bicidqihaa majaanan sababtoo ah lacag la-aan inuu ku xoreeyo raalli kuma noqonin ila shardiganba waxbuu ku rabaa ma ogtahay fa saara ka saa'iri shuruudi alfaasidati wuxuu noqonaa marka shuruudihii faasidka ahay unbuu la mid noqonaa fain radiyad marka laakiin hadday raalli ku noqoto guursigiisa watasawajathu ay guursato calaa mahrin ay ku guursato yatafiqaani calayhi ay isku waafaqayaan kaana lahaa dalika almusamaa waxay ku yeelanayaan waxaas laysla magacaabay wacalayhaa iyadana maxaa lagu leeyahay wacalayhaa lahu qiimatuha iyadana waxaa asaga korkii ugu yani ku yeelanaa qiimaheedii fain ittaxadaa taqaasaa haddii marka yacnii ay isku mid noqdaan qiimihii iyo ay isku mid noqdaan meherkii ay ku heshiiyeen khalaas bis waa kala bedelanaya waa iskaga waa kala yacni xaggii xaggay ku kala waxaynaya sidaas asaga alimaamu shaafici uu ku tegey bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen arrintan iyadaa waa min khusuusiyaati nebiy qofna cidqi meher u noqon maayo xoreyne tan dhacdayna de nebigu awalba meher inuu haweenka uu meher siiyo weli inuu wax ku nikaaxo ma u baahnayn min khusuusiyaatihi waxaa ka mid ahayd inuu weli la-aan wax nikaaxsan karo meher la-aanna wax nikaaxsan karo middaan marka maadaama ayba sidaa ahayd waxay leeyihiin waa min khusuusiyaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaar marka ayagu sidaas halkaas ay dhahayaan qaar kalena waxay dhaheen actaqahaa uma tasawajaha waa xoreeyey kadibna waa guursaday meher buu siiyey falamaa lam yaclam annahu saaqa lahaa sadaaqan anas markounan ogaanin inuu nebigu meher bixiyey iyo in kale maadaama uunan ogaanin keliya xoreynteedii bis uu ogaaday ayuu wuxuu yidhi asdaqahaa nafsahaa qaarna halkaas ay marayaan bayhaqi marka wuxuu wariyey riwaayo dhahayso annahu asdaqahaa amatan tusamaa rasiina meherkeedu ba riwaayo sheegaysaa jirto rasiina addoon layidhaha nebigu owlaabuu siiyey meher uga dhigay safiya laakiin isnaadka riwaayada daciif mala qabsan karo ayb imaamu tirmidi isaga wuxuu ka yeelay cidqigu waxaa intaanan ka tegin mas'aladan qowlka waxaan dhahnay xoreyntu inay meher noqon karto leanna manfaco ka weyn ma jirto qofka inuu xornimo helo awalna meherku manfacou ahaa imaam axmed iyo isxaaqa ku tageen tirmidi wuxuu ku daray uu ka dhigay min aqwa yacni min qowli shaaficina waa ayuu ka dhigay kaas oo wuxuu leeyahay wuxuu yidhi a'imada qabto in cidqigu meher geli karo waxaa ka mida shaafici buu yidhi laakiin shaaficiyada agtoodu mashhuur ma aha qowlkaas qowl oo gariib ah ayb kan marka qowl waaye tirmidi uu shaafici ka xikaayooday shalayna qowl kalean sheegnay soo maaha ayb waa badan yihiin marka aqwaal saas oo kale ah masaladii shardigay ahayd shalay ashardu fi nikax ayb meelo kalena marka waa jiraan kolley marka tirmidi sanaduu uga warinaa shaafici qowlka ama qadiim waayo hala dhaho ama jadiid ha noqdo qowlkii aqwaa masar markuu yimid wuxuu sheegay ha noqdo siday rabta ha ahaato wuxuu un ku daray marka imaam axmed iyo imaam isxaaq qowlkoodoo kale inuu shaafici qabo ayuu sheegay marka laba qowl unbaa jirta waa suuragal in la dhaho waayahay qaala baabun baabu qaala baabu taswiiji اlcabdi bigayri idni sayidihi addoonka guursashadiisa ama guurintiisa bigayri idni sayidihi sayidkiisa idinkiisa heyrkiisa yani soon sayidkii idmin inuu guursado addoonka addoonka macnaha xuquuqa ku tacalluqdo dad baa dabcan wax ka shaqaa laga rabaa howlaa laga rabaa berri in la yska gadaa dhici karto maadaama xaalkaas uu wixiisi xornimo taama uunan haysanin markuu guursanayo dee sayidkiisa inuu u sheego uu ogeysiiyo waa guursanaya ogo ogow inuu dhaho wabihi qaala xadaanaa azhar bnu marwan qaala xadaanaa cabdulwaariث bnu saciidi qaala xadaanaa alqasim bnu cabdilwaaxid huwa almakiyu maqbulu can cabdillahi bni mxamed bni caqiil can ibni cumara qaala qaala rasuulu lah sal slam ida tazawaja alcabdu addoonku hadduu guursado bigayri idni sayidihi sayidkiisa idinkiisa la-aantii kaana caahiran wuxuu ahaanayaa zaani mid zinaystay oo noqonaa yani nin xad gudbay oo qalad galay ayuu noqonaa waa dembaaba leanna ninka isaga iska lahaa inuu inuu la tashto waayo maadaama guurku uu leeyahay howlo kale iyo waxyaabo kale oo isaga ninkaani waxa uu ku lahaa ay dhici karto inuu ka waayahamoo وبه qال xdثna محمد بن يحyى وصالح بن محمد بن يحyى بن سعيد qال xdثna أbو غسان مالك بن إسماعيل qال xdثna mندل عن بن جurيج عن موسى بن cقبة عن نافع عن بن cمر qال qاla رsuل الlه صلى اه علي وسلم أيuma cabdin adoonkii oo تزaوجa بغayri إdni mawاaliihi dadkii iska lahaa idinkooda la-aantood guursado fahuwa zanin waaye xagga dembiga saas oo kale marka addoonnimaduna dee diinta iyada ma keenine iyadoo jirto ayay timid diin ayaa isla yani shareecadu timid iyadoo lays addoonsadoo jirto hal marna hadda wixii wax jiray jiray ka tegistii yacni hal mar baabi-intiisu ma fududo laakiin shareecadu si waxay u baabi'isay aada cadaalad ay ugu jirto kii wax lahayna waxba melihid orod iska tag lama dhihin asbaabta wax lagu addoonsadana waa soo yaraysay waagi hore asbaabo badanaa dadka lagu addoonsan jiray shareecadu waa mamnuucday asbaabaha dhanba hal sabab marka laga reebo haddana asbaabaha qofka uu yacnii xor ku noqdana waa badisay albaabkaas aaday u furtay albaabadii laysku addoonsanayena waa soo ciriirisay marka in diinul islaam lagu sheego addoonsiga kitaabada marka lagu arko dadka qaar xajiina ku kacaysan addoonnimo iyo maxay tahay adoon addoonsi la sheegayo haddaaba dadka la addoonsadaaba hataa lafteeda yaa qof aan wixii asaga ou aaminsanaayey aan xor u ahayn sidau rabo aan ugu dhaqmi karin carku dhaqan la leeyahay maxay tahay xornimada marka bani aadamku maa loo dhaafo waxay rumaysan yihiin ha ku dhaqmaane inta kale waa loo ogolaya marka laga reebo dadka dadka muslimiinta hadhow kaas marka marku baababkan oo kale uu kitaabada ku arko waxaa ku kacaya marka yani waa lagu kaca laakiin si degan u fiirin maayo qaala baabu nahyi can nikaaxi اlmutcati mutcada nikaaxeeda iska reebidda layska reebay caddaynteedii buu u baab yahay nikaaxu lmutca waxaa la yidhaahdaa nikaax ilaa ajal waa nikaax ilaa iyo waqti waa nikaax waqtigiisa la xadidayo fi lxaqiiqana marka saddex shay ma laha isaga nikaaxulmutcaha irti male dhaxal male ma laysku dhaxlaayo ma leh yacni wuxuuna lahayn dalaaq ma leh furiin ma leh ayb oo dhaxalna ma leh furiin ma leh ciddadiisuna waa iska xayd oo kale adigu marka irti iyo dalaaq furiin ma leh dhaxal ma leh markaan leenahay waxaan ka wadnaa qofku hadduu mutco wax ku qabo oo uu dhinto midkood kan kalema dhaxlaayo nikaaxuna min shanihi in laysku dhaxlo waayo soo mahnaa tan labaad waxa ay tahay furiin uma baahna keliya waqtigii markii la soo gaaro waa dhaca shay marka wuxuu noqonaa wax dhacay oo kale waynaan basaboor dhacay oo kale ama dukumenti qofka ka dhacay oo kale oo automaticale iskaga dhacayo waa nikaax marka aan furiin lagu soo gebagabeyneyno iska waqtigiisu hadduu dhammaado waa la kala socdaa bis waynaan kaas marka hadde nikaaxa sharcigaana waxaa lagu yaqaanaa waa laysku dhaxlaa waqtigiisu ma dhacayo ilaa qofka uu joo ama nikaax ama yacni furiin inuu dhaco ama dhimasho timaado ama fasakh yimaado caqadku saasuu ku baaba-a moogtahay ayb ee mutcada marka xaqiiqadeeda marka waxay tahay waa nikaax ilaa ajal ilaa iyo waqti ee welina uma baahna xataa naam oo hadda mutcada haweenta iyada la isbixinayso waxay sameynaya marka ama inay dhacdo waa dhici kartaa in weli la ogaada laakiin wa wax yacni weli kus ku xiran ma aha oo haweentii iyadii baa ninka la heshiinayso ilaa ajal ilaa waqti saasaa nikaaxii lagu sameynaya xataa hadduu weli sameynayo haddii marka caqadka dhexdiisa waqti lagu xadido oo la yidhaahdo marka qofkaani markuu nikaaxa aqbalaayo haddii uu yidhaahdo ilaa iyo intaas bil usbuuc saddex sano xataa hadduu yidhahdo soddon sano konton sano xataa haddii uu yidhaahdo waa mutca marba haddii waqti la sheego waa mutca waxaa culimmadu isku khilaafaan haddii aan waqti caqadka lagu sheegin laakiin qalbiga lagu haysto waxay isku og yihiin bil meelahaas bil meelahaas inuu iska iska haysto yay isla og yihiin ama ninkaaba og qalbiguu ku haystaa meeshaan bil ka badan magaaladan joogi mayside naagtan hal bil iska qab uu niyada ku haystay binaan calaa dalika nikaaxu ku dhacay caqadka mutca miyaa mase mutca maaha jumhuuru ahlilcilmi mutca ma dhahayaan marba haddaan caqadka lagu dhex sheegin owsaaci laakiin wuxuu leeyahay mutca waa ibnu cabdilbar siduu tamyiidka iyo uu ku sheegaya mutca waayuule marba haddaad qalbiga muddo ku hayso waa mutca saasuu dhahaa owsaaci ayb calaa kullin marka kaas marka nikaaxa iska reebidda layska reebay markii hore marka waa bannaanaa lilxaajati baa loo baneeyey gadaal dambena waa la xarimay taxriimkaasuuna ku dembeeyey wabihi qaala xadaanaa muxamed bnu yaxyaa qaala xadaanaa bishr bnu cumar qaala xadaanaa malik bnu anas can ibni shihaabi can cabdillaahi wاlxasan ibnay moxamed bni caliyin waa moxamed bn cali bn abi aalib moxamed alxanafiya dhale can abiihimaa oo moxamed bn xanafiya ah can caliy bn abi aalib ana rasuula اllahi sal l slam nabiga nahaa can mutcati الnisa wuxuu reebay haweenka mutcadooda yowma khaybar maalintii khaybar uu reebay wa can luxuumi اlxumuri اlinsiya wuxuu reebay dameeraha guryaha joogo oo dadka la nool hilbahoodana waa xarimay riwaayada malik marka saasay leedahay nahaa can mutcati الnisaa'i yowma khaybar maalintii khaybar uu reebay bay dheheen riwaayada sufyaan bnu cuyeynana waxay leedahay nahaa can luxuumi اlxumuri اlinsiyati yowma khaybar maalintii khaybar nebigu wuxuu reebay hilbaha dameeraha in la cuno wanahaa can ilmutcati bis yacnii waxaa mutcadu marka waktiga la reebay khaybar ma ka dhigaayo isaga sufyaan bnu cuyeyne xadiidkiisa oo cali laba shaybu laba yani waxaa laga yaabaa hilbaha dameeraha nahyiga la reebay inuu cali dabcan wax un inuu kusoo xasuustay ama markaas duruuf taagneed inay keentay taasaa marka hilbaha dameeraha khaybar lagu xarimay amaa mutcada iyadaa sida xooga badan waxaa la xarimay fatxu maka sanadii sideedaadaa la xarimay khaybarna toddobaaday ahayd marka riwaayada sufyaan iyadu waxay leedahay yowma khaybar waxaa la xarimay mutco maba ahayn mutcana markaasi wuxuu leeyahay ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa cid la mutcaystaba maba wuxuu yihi khaybar yani saxaabadu ama maynan ahayn hawey yahuudiyaad maynan mutcaysanaynin uu yidhi marka aduu saasaa riwaayaadku marka khaybarna waa sheegayaan qaarna marka fatxumakay tilmaamayaan riwaayada laakiin malik khaybara uu ku yowma khaybar in mutcada la xarimay oo la reebay yaa iyada ku cad midaan hadda imaam malik riwaayadiisa wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa cabdat bnu sulayman can cabdilcaziiz bni cumar can rabiici bni sabrata can abiihi qaala kharajnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waslama nebigaan la baxnay buu yidhi fii xajat اlwadaac xajat lwadaac isagana uu yidhi xajat lwadaac marka waa kadib nebigu laba bil iyo wax yaruu noolaayba soo markuu ka laabtay riwaayadan marka rabiic bnu sabra xadiidkiisa waktiga taxriimka oo nebigu uu xarimay mutcada waa laisku waa waa la isku khilaafay isaga laftiisa marka laga warinayo qaar xajatulwadaacay dhaheen qaarna waxay dhaheen fatxu maka sida raajixana fatxu maka waay oo riwaayada marka xajatulwadaaca inkastoo abu daawuud oo warinaayo waxaa ka xoog badan midaan oo fatxu maka leanna rabiic bnu sabra fatxu makana waa sheegay riwaayaadka qaar waa looga wariyey qaarna waxaa looga wariyey xajatulwadaac tan raajixana waa waa fatxu maka inay ahayd ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuul allow ina alcusbata doobnimada qad ishtadat calayna waa nagu darnaatay qaala waxa uu yidhi faاstamticuu min hadihi الnisaa haweenkan mutcaysta marka waxaa ka muuqda marka ina alcusbata qad ishtadat calayna waqtigaas ma la dhihi karaa xilliga fatxu maka oo kale macquul waa ahayd laakiin xajatulwadaaci waa markii muslimku islaamku meel walba qabsaday oo dadku ay soo xajinayaan xoogaa marka riwaayo ahaanta fatxu maka inay ahayd tan aha xoog badan saasuu yidhi faataynaahunna waanu u nimid haweenkii fa abayna an yankixnanaa inayna guursadaan waa diideen fiir marka mudcadu inaynan nikaax ahayn waxyaabaha ku tusaayo inaynan nikaaxsadaan waa diideen ilaa an najcala inaan yeelno beynanaa iyaga iyo wabeynahunna iyagu ajalan inaan u samayno waxay yidhahdeen si kale may waqti noo sameeyan xilli uu dhammaanayo nikaaxa iyo ka dhiga fadakaruu dalika linabiyi sal ll l slam arrintaa bay nebiga u sheegeen faqaala wuxuu yihi nebiga ijcaluu baynakum wabeynahunna ajalan waqti u yeela marka idinka iyo iyaga dhexdeena fakharajtu ana wabnu cammin lii aniga iyo mid aan ilmo adeer ahayn baa baxnay macahu burdun wa macii burdun go-ou watay ou lahaa anna go-aan lahaa wa burduhu go-iisa ajwadu min burdiyi aniga go-eyga ka qurux badnaayo ka fiicnaa waana aniguna ashabu minhu waa ka dhallinyaraa yani wuxuu leeya na dhallinyaronimadan ka xigay isagana waa iga maal waa iga maal fiicnay ay marka wuxuu yidhi faataynaa calaa imra'atin haweeney baanu u nimid faqaalat burdun ka burdin go- go-oo kale fatasawajtuhaa marka anaa guursaday anigii baa marka mutcadii markaas ku guursaday famakadtu cindahaa tilka alleyla habeenkaa baan agteeda ku nagaaday uma qadowtu waan soo kallahay warasuulu llahi sal l slam nebiguna qaa'imun bayna rukni waalbaab nebiguna uu taagan yahay albaabka kacbada iyo rukn iyo iyo rukniga dhexdooda rukn xajarka wa huwa yaquulu ou dhahayo ayuha nnaas dadow inii qad kuntu adintu lakum anigu waxaan ahaa inaan idiin idmay fi listimtaaci mutcaysiga alaa hooy wain allaha qad xaramahaa ilaahay waa xarimay ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha faman kaana cindahu qofka uu agtiisu yahay minhuna xaal u kayani ka mid yahay shay-un wax kuwa ay ka mid yihiin shay-un wax qofkii agtiisa ay tahay falyukhalli sabiilahaa jidkeeda ha daayo ha u banneeyo faraha ha ka qaado walaa ta'khuduu ha ka qaadanina mima aataytumuuhuna shay-an wixii aada siiseenna waxba ha ka qaadanina daaya bes faraha ka qaado xadiidkan marka daahirkiisu wuxuu u muuqdaa xajatulwadaac in sidaa nebigu uu yidhi laakiin waxaa xoog badan marka in fatxu maka uu ahaa maxaa keenay marka in laysku qaldo fatxu makay xajatulwadaac bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen xajatulwadaaci nebigu maadaama ay ummad badan meelo badan laga soo xajiyey taxriimkii hore unbuu dadku ugu celinayay taxriimkii hore oo awalba ou xarimay ayuu dadkii dib ugu sheegaya ee taxriim cusub ma ahayn xajatulwadaaci ma dhicin saasay dhahayeen qaar kalena waxay leeyihin sida alimaamu nawowi oo kale laba marna waa la baneeyey laba jeerna waa la xarimay taxriimkayna ku dambeysay oo isaga marka wuxuu leey awal waa bannaaneyd khaybaraa lagu xarimay haddana yacni waa la fasaxay xilligii fatxu maka iyo agteeda haddana xajatulwadaaca la xarimay saas oo kale u dhahay marka laba jeeraa la xarimay laba laba jeeraa la baneeyey laba marna waa la xarimay taxriimkaana yay ku dambeysay saasaa alimaamu nawowi uu yidhaahdaa laakiin riwaayaadka waxaa fiican in laisku soo dhadhoweeyo riwaayaadka qaar khaybaray sheegeen in la xarimay fatxu maka kuwaa sheegaayo qeybna waxay sheegaysaa owdaas caama owdaas owdaas marka goormay ahayd sanadii sideedaad waay leanna nebigu markuu maka furtay ramadaan uu furtay owdaasna shawaalay ahayd waa isku hal sana moogtahay tan marka fatxu maka iyo caama owdaas isku mid waa laga dhigi karaa leanna hal sana hal sano waay macam owdaas iyo fatxu maka waa sana waaxida u waay waa la jamcin karaa taas waxaa un khaybar iyo fatxu maka labadaa unbaa yaa badan nacam in markaas la sheego saxaabadu marka ay waxay ku tageen mutcadu inay xaaraam tahay lana reebay nikaax yacni nikaaxna aynan ahayn hadda sax ah ibnu cabaas baa isaga waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray inuu qabay ibnu cabaas iyo ardaydiisa maka waxay qabeen mutcadu inay baaqi tahay weli oy bannaan tahay waxayna deliisho jireen qowluhu tacaala fama stamtactum bihi minhuna faatuuhuna ujuurahuna aayaddaa marka culummadu laba qowlay ka dhahaan mansuukha inay tahay aayaddaas oo waxaa nasakday abu cubayd wuxuu yihi nasakhathaa alciddatu waalmiiraahu waاdalaaqu aayat lmiiraah waa walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo furiinka qur-aanka uu sheegay iyo ciddada waalmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quruu mutcana ma leh ciddo aan ahayn hal xayd ma leh marka dalaaqii iyo irtigii iyo ciddadii baa nasakday abubakr alxaasimina ictibaarka waa ku sheega alictibaar fi الnaasikh wاlmansuuq riwaayo marfuuca iyana waa tilmaamaa qowlka labaad wuxuu yahay alistimtaacu huna annikaaxu yani fastam yani fama stamtactum bihi minhuna yani waxa aada nikaax ugu raaxaysataan waayo meherkiisa iska bixiya oo marka aayaddu mutcamaba ka hadlaysa calaa hada labadaas jawaabay aayadda tafsiirkeeda ka bixiyaan ibnu cabaas marka culimmada qaar waa kasoo laabtay dhahaan markii dambe qaar saasay dhahayaan calaa kullin marka ahlu cilmiga aimatu ahli الsunnati waاljamaaca waqtiyadii dambe oo dhan khilaafkaas waa baaba-ay oo markaa yani mutcadu inay xaaraam tahay bay markaa oo nahyi uu ku soo arooro xaaraan ku dambeysay saasay qabaan shiicada unbaa mutcada marka qabto oo samayso ila l-aanana marka waa ku dhaqmaan intaana iyagoo de waxay u yeelayaan nacayb cumar ay u qabaan leanna cumar wuxuu dhihi jiray qofkii mutco wax ku wax ku nikaaxsadoo la ii keeno waa yacnii xad xadu zine inuu ku oogayuu sheegay iyaga marka nacayb cumar ayuu qabaanay marka ay iska ay iska qaadanayaan marka laakiin cali bn abi aalib xadiidkiisa ay ku caddahay mutcadu inay xaaraam tahay iyagu cali macsuum ay u yaqaanaan inuu yahay haddii marka macsuumkii shaksigii ay u yaqaaneen haddiiba uu nebigu ka warinayo inuu nebigu xarimay inay ka haraana ahayd ma ka harayaan ilal-aana marka waana waxay noqotay barnaamij shahwo oo dadka ay kusoo jiitaan oo qofkaay rabaan marka inay shiiceeyaan weliba dadkan afrikaanka iyo aadka markay udhex galaan oo balaayadoodaas marka ay rabaan inay soo geliyaan dhaqaale iyo waxay isticmaalayaan naagahaas mutcada iska noqonayo oo qofka uunan wax ku dhibtoonaynin oo biil iyo aan ka rabin oo labado uu la joogayo usbuuc ama usbuuc ama maalmo uu la joogayo kuwooda waaweyn iyaguna oo duubabka waaweynna waxaasay iska rabaan waa qadiyada marka qadiya shahwo waxay noqotay iska shahwo ay isku bedesha ilaa ay qaarkood hal saac hal saac hadda maxay tahay haddii naag la yidhaha hal saacan kula joogaa intaan qaado waa ka sinaysanaa un soo maha maxaa kale noqonay nacam edab darre aada u daranoo marka iska wax faara walidaalika marka balaayadaas baa ku dhex faafsan waxaasayna dadka kusoo jiitaanoo dadka qofkii ay shahwa ka maqnayd waa iska rabaa marka haddii loo diimeeyo oo arrimahaas marka diin iyo wax loogaga dhigo وبه qال xdثna محمد بن khلف الcسqلانiي qال xdثna الفiryaabiy محمد بن يوسف الفiryاbي عن أbاn بن أbي xاaزم وهuوa صدوq في حفظه lin xadيiثه في سنن الأربعة عن أbي بكر بن xفص waa magaciisa cبdاللahi baa lyh أbو بkrku ku magac dheer yahay waa cبdاللahi بن xفص بن cمر بن سعد بن أbي وqاص مشهوuر بkuنyته ثqة xadيiثه في الكتب الستة can ibni cumara qaala lamaa weliya cumaru bnu lkhadaab cumar markii uu madaxa noqday khadaba annaasa dadka u qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l slam nebiga adina lanaa fi lmutcati mutcada waa noo idmay alaaan saddex maalmood uma xaramahaa dabadeed waa xarimay wallaahi baan ku dhaartay laa aclamu ma ogaanayo axadan axad axadka oo yatamatacu mutcaysanayo wa huwa muxsanun nikaax xalaalana oo wax kusoo dhadhamiyey ilaa rajamtuhu bilxijaarati dhagaxaan ku dilaa waa rajmina marka waa zino waayo macnaheeda waa galay ilaa an yaأtiyanii inuu iila imaanayo maahne biarbacatin afar yashhaduuna ka marqaati furayaan ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka axalahaa inuu xalaaleeyey bacda id xaramahaa markuu xarimay ka bacdi inuu nebigu xalaaleeyey afar marqaati inuu iila imaanayo maahane ayb marka xadiidkan sanadkiisu waa xasan imaam muslimna waa wariyey min طariiqi abi nadrata can jaabir qaala falama qaama cumar qaala ina allaha kaana iyo ina allaha kana yuxilu lirasuulihi ma shaءa bima shaءa waina alqur'aana qad nazla qur-aankiina waa soo degay waabituu nikaaxa hadihi الnisaa falan uutaa birajuli nakaxa اmraأaة ilى ajli ilaa rajamtuhu bilxijaarati saasuu yiri oo muslimka ku jirta nacayb marka cumar ay u qabaan unay u yeelayaan shiicadu u rabaan waxaas qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almuxrimu muxrimka yatasawaju oo guursanaya ninka xaj xarman ama cumro xarman ma guursan karaa wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu khalaad qala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can camr bni diinaar can jaabir bni zayd wahuwa abu shachaa can ibni cabaasin ana nabiya sal slam nabiga nakaxa waa guursaday wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah xadiidkan marka bukhaarina waa wariyey laakiin waa qalab oo wahm ibnu cabaas uu ku dhacay xadiidku daciif waayo ma la dhahayo oo sanadka iyo maqrajka xadiidku waa saxeix hadalkan ibnu cabaas waa ka sugnaaday laakiin ibnu cabaas isagaa gefay oo nebigu wuxuu guursaday maymuuno qisadeeduu sheegaa maymuunana iyada lafteedaaba waxay dhahaysaa nebigu marku xalaal noqday oo uu cumradii xajkii ixraamkii marku ka baxayo i guursaday bay leedahay cid iyada uga aqoon badanna male ile qiso iyada ku saabsan waaye waa la rajaxaa marka maymuuna iyo abuu raafic iyo wiil ay habaryar u tahay oo yaziid ibnulasam saddexdooda waxay sheegeen inuu isagoo xalaal a guursaday falqowlu qowluhum ayb wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa jariir bnu xaasimin qaala xadaanaa abu fazaara abu fazaara waa rashid bnu kaysaan yaa la yidhaha alcabsiyu alkuufiyu hiqat can yaziid bni اlasam waa magaciisa marka asamka magaciisa camr camr bni cubayd bni mucaawiya la yidhaha albakaa'i marka waa yaziid bnu yani waa yaziid bnu camr bni cubayd bni mucaawiyata albakaa'iy aabihii marka alasam buu ku magac dheeriyay waana marka yaziidkani ibnu ukti maymuuna waay maymuuna habaryar u ahayd yuqaalu lahu ru'yatu nebiga u arkayaa la yihi lakin walaa yahbutu waa taabici wahuwa hiqatun xadiidu rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim walarbaca qaala xadaatnii maymuunatu bint اlxaariث ana rasuula اllahi sal l slm tazawajaha nebigu inuu guursaday wahuwa xalaalun iyada yani isagoo xalaal ah oo markaa yani ixraamkii ka baxay qaala wuxuu yihi wakaanat khaalatii habaryartay bay ahayd wakhaalata bni cabaas ibnu cabaasna habaryartiisa ahayd anna habaryartayay ahayd uu yihi yasiid wabihi qaala xadaanaa moxamed ibnu sabaax qaala xadaanaa cabdullahi bnu raja almakiyu can malik bni anasi can naaficin can nubayhi bni wahbin wahuwa alcabdariyu almadaniyu hiqat can abana bni cuhmaana bni cafaan can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam almuxrimu muxrimku laa yankixu ma nikaaxsanaayo walaa yunkixu mana nikaaxo walaa yakhdubu ma doono oo gabarhna ma doono marka xadiidkan iyo yacni waaba nahyi buuba xadiidkan marka waxaa ku jira waa khabarun bimacna nahyi laa yunkixu ma nikaaxsan waa macnaa laa yankixi yun yuunan nikaaxsanin kan marka xadiidkan muslim baa wariyey oo bukhaari isaga ma warinin likhtilaafin fiihi buu uga tegey walidaalika markuu baabeeyey bukhaari baabkan muxrimka xadiidka ibnu cabaas bisow keenay ayuu sheegay bis kan oo cuhmaan isaga ma warinin bukhaari ikhtilaaf ku jirouna uga tegay baa la yidhi laakiin qisadaas lafteeda oo ibnu cabaas uu warinayo abuu raafic oo ninkii u dhexeeyey ah nebigii maymuuna iyo maymuuna lafteeda oo qofkii la guursaday ah iyo yaziid ibnu lasam waxay isku raaceen xalaal inuu warinayaan isagoo xalaal nebigo xalaal inuu guursaday ibnu cabaas keliya wuxuu sheegay marka muxrimnimo inuu ku guursaday isagoo muxrim qaar marka culimada ka mida waxay dhaheen xadiidka ibnu cabaas waxba tarjiixii baabkaas la aadi maayee waxaa la dhahayaa min khusuusiyaati nebiyi nebiga waxyaabaha uu khaaska la aha waxaa ka mid a inuu guursan karo isagoo muxrim ah saasay dhahayaan inta badanna khusuusiyaadka nebiga nikaax uu ku saabsan yahay baabu nikaaxay u badan tahay taana marka waa ka dugsanaya xadiidkan cuhmaanna qaarkood waxay dhahayaan may muxrimku waa u bannaan tahayba inuu guursado ee xadiidkan cuhmaanna laa yankixu waxaa laga wadaa isagoo ixraam ku jira jimaac yownan samaynin laakiin qoladaas warkaas waxaa diidaya walaa yunkixuna walaa yunkixu isaga gabarow dhalay ma nikaaxaayo waa jimaac maahan taas marka soo maaha walaa yakhdubuna ma doonayaaba xataa la yidhi naag ma doonanayo arrintu marka jimaac iyo galmo ma aha waxa laga hadlayo ayb baabu alakfaa'i kuwa marka yacnii kufyaalka kafaa'ada ayuu halkan marka uga hadlaya wbihi qaala xadaanaa mxamed bn cabdاllahi bni saabuur wahuwa araqiyu uma alwaasiطiy saduuq min afraadi bni maaja qala xadaثna cabdاlxamid bn cabdاlxamid bnu sulayman alanصariy أخو فليح عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة النصري ابن وثيمة النصري ومgعiisa زفر ayaa lyha زفر بن وثيمة النصري ابن حجر وxuu تqريبka ku yihi مqبuل رمزna وxuu uga dhigay daal bs أبو dاود waan ujeedaa halkan iبن ماجهna رواaية uu ku leeyahay ibn اlqaطaani alfasi wuxuu yidhi laa yucrafu majhuul inuu yahay uu sheegay mizi laakiin isaga waxa uu yidhi xadiidkan ayuu wariyey ibnu wahiimata can abi hurayrata kanu xadiidkan uu wariyey markaasuu wuxuu yidhi falaa adri huwa haada aw gayruhu falaa adri ma ogi buu yidhi huwa haada inuu kan yahay ama hayruhu ow huwa hayruhu inuu yahay ninbuu intuu usoo tarjamay buu kadib wuxuu keenay yani zufar bnu wahiimuu u tarjamay kadib buu wuxuu keenay meeshaas markuu mizi uu tarjamayey zufar bnu wahiima rawaa can marka uu yidhi abu hurayra kuma delin kadibuu marka aakhirka tarjamadaas wuxuu keenay xadiidkan kanuu keenay ibni wahiima can abi hurayra markaasu wuxuu yidhi ma aqaan uu yidhi midkan haddii uunan ahayn kii hore kaa hore un inuu yahay u muuqataa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama idaa ataakum haddii uu idiin yimaado man tardowna qofaad ka raalli noqonaysaan khuluqahu khuluqahu dhaqank habdhaqankiisa wa diinahu iyo diinkiisa faawij fasawijuuhu u guuriya ilaa tafcaluuhu haddaydan samaynin saa takun fitnatun fitna dhacayso fil ardi dhulka korkiisa iyo wa fasaadun baa dhacayo fasaad fasaadka oo cariidun ballaaran fasaad ballaaran baa dhacayo halkan marka waxuu u keena alimaam ibnu maaja waxay tahay ana alkafaa'ata fi اddiini wاlakhlaaq ama wlkhuluq kafaa'adu marka waa diinta iyoiyo akhlaaqada halkaas in laga fiirayo leanna haddii labadaa uu leeyahay u guuriyaa la yidhi waa kuf waayo macnaha ninkaasi waa nin kuf a saasay ka dhigan tahay meeshaas marka wax kale oo kafaa-o gelaya ma jiro diin iyo akhlaaq xadiidkii ana sheegay ha maxaa geli kara marka xornimada xornimada lafteedu kafaa-a yacni qofka labada yacni ninka qofka xorka ah addoon maku kuf ah binaan calaa dalika hadduu nin yahayna marka uu guursan karo addoon shuruudaadagaa lagu xiray inuu zino ka cabsado mid xora uusan guursan karin oo awood uunan u haynin waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat leanna ilmihii baa addoon noqonaya mogta gabadha marka xorta ana inuu nin addoono guursado kafaa maku oo ilmaha dabcan addoonnimada iyo xornimada dabcan waxay ka raacayaan un hooyada xaggeeda hadda ilmahaasu ma noqonayaan addoon haday haweentu xor tahay laakiin iyada lafteeda khiyaaraa la siiyey moogtahay ayagoo addoomo ah labadoodoo laba addoona hadday haweenta hor xorowdo khiyaaray leedahay inay iska sii waddo nikaaxii hore iyo inay fasakhato ay nafteeda doorato haddaysan kafaa-o jirin xornimada ku saabsan saas lama dheheen qisadii bariiro iyo addoonkii muqiitna waa tuse waxa kale marka kafaa-o ma leeyihiin maalka shaqada iyo waxyaabaha la xiriiro daahir wax daliil xoog le ma laha ayb dadka qaarna hadda shaqada ummaduhu isku dhaqan ma aha nin baa shaqo aada u fiican oo yasaaba birta tumideedoo kale bir in la dhalaaliyo la tumo wax laga samaysto qaado fargeeto yacni midi laga sameeyo oo baaf laga samaysto digsi laga samaysto waaba nin farsamo yaqaan oo injineera isaguna wuxuu u haystaa waa ku tii uu ku yasaha nacam haddii baabkaas la furo marka waa dad uun si waxa ah ma macno badan kuma dhisna taas inkastoo waxyaabaha qaarkood shaqooyinka qaar laga fiican yahay iyagoo xalaal ah laga fiican yahay oy ka mid tahayba xijaamada oo kale xijaamada kasbu kasbulxajaami khabiid nebiga soo madhay sal ninka toob yani toobinta sameeyo kasabkiisu waa xun yahay ma xaaraan waayo lagama wado leanna nebigaa inta la toobay ayuu lacag siiyey ninkii hadday xaaraan tahayna ma siiyaan nebiga sal l slm laakiin maadaama waagii hore haddii la fiiriyo dhiig uu afka kula jira mar walba waxooga waa laga fiican yahay waktigaan hadda laakiin saas ninkii hadda haddii cilladu saas awal ay ahayd hadda dhiig afka kulama jira soomaali qalab yaro wax isaga tooba si ah yaro marka shaqooyinka inaan saas loo adkaynin marka xornimada diinta akhlaaqda saddexdaa unbaa markaa asal leh wabihi qaala xadaثna cabdالlahi bnu saciidi qaala xadaثna alxariث bnu cimran aljacfariy alxariث bnu cimraan ninkan abu zurca wuxuu yihi ضaciif اlxadiiثi waahi اlxadiiث abu xaatimna wuxuu yihi laysa biqawiyi xadiidka uu hishaamu bnu curwa ka wariyey buu yidhi can abiihi can caa-isha waa midkaane takhayaruu linuطafikum laa asla lahu abuu xaatim wuxuu yidhi xadiidka asalba ma leh waa midkaan hadda soo socda uu warinayo ibnu cadiy isagana wuxuu yidhi aljurjaani lilxaarif can can jacfar bni moxamed axaadiiu laa yutaabacu laa yutaabicu calayha hiqaat xadiid dadka hiqaadkaa aynan mutaabacaynin buu leeyahay waaldacfu calaa riwaayaatihi bayinun riwaayaadkiisana dacfiga waa waa ka muuqdaa ibnu xibbaan wuxuu yidhi kaana yadacu alxadiida cala ahiqaati rawaa can hishaam xadiida takhayaruu linuطafikum ayb wa taabacahu cikrimatu bnu ibraahim baa ku raacay buu yidhi wahumaa jamiican daciifaani daara qudnina wuxuu yidhi matruuk ninkan marka aad buu daciif u yahay can hishaam bni curwata can abiyi can caaishata qaalat qaala rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu yihi takhayaruu linuطafikum manidiinna u doora wankixu lakfaa'a dad idinku kuf-a guursada wa ankixuu ilayhim dad idinku kuf-ana u guuriya idinka marka xadiidkan duruq waxaa iska badan uu ku yimid ilaa toddoba meelahaasa hishaam ka warinayaan waxaana ka muuqanaya marka qaarkood duruqdaasi inay dhow yihiin walidaalika xadiidku inuu xasan yahay bimajmuuci duruqihi laanna duruq tiro badan uu ku yimid qaarkood aada u dhow baaba jira ayb lix ayaa hishaam ibnu curwa ka warinaya anas bnu malik min xadiidi anas isagoo ana waa la wariyey diyaa almaqdisi iyaa wariyeen cumarna waa laga wariyey radia allahu canhu marka takhayaruu linuطafikum marka waxay tahda ciddaad guursanaysaan xusha oo maxaad ku xulanaysaan laakiin diinka iyo akhlaaqda iyo ku xusha hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslam ala nabiyina mxamed hay